kan dhakhaatiir ahaan especially female markii la dhaho horta femaleka si awood ognahay meel walba way ku hooseeyaan ha noqoto xag wacyigelin ha noqoto xag walba dumarka dhakhaatiirta meelo badan iyo waxay kala meelo kala duwan ay dhakhaatiir ka yihiin isbitaalka ahaan markii laga soo qaado way jiraan weliba meelaha ugu badan oo dumarka waa dhakhaatiirta caruurta sidoo kale dhakhaatiirta haweenka way noqdaan in waxaan dhahaa field oo caafimaadka ah special iyo dhakhtarnimo marka dhan way joogaan so marka waxay uga qayb qaadan karaan mas-uuliyad badan horta dumarka inta badan iskama saaraan oo waxyaaba badan raggay iska xijiyaan haddii hooyada ama dhakhtaradda ay aaminsan tahay inay wax badan ay bedeli karto waxay samayn kartaa xataa bukaanada u yimaada inay maxaa individually ay u siiso maxaa la dhahaa wacyigelin sidoo kale isbitaalka guud ahaan dad waxaa jira inta badan hadda waxa isbitaallo waa kasoo shaqayn jiray waxaa arkaysaa qof tababaro ama kala keenaayo mar walba ninaa la keenaa oo shaqaalaha tababar u sameynaayo way buuxaan female caafimaadka yaqaana wax fahamsan at the same time bixin kara tababar aniga ahaan trainer aan ahay laakiin weli isbitaalka ka shaqaynaya tababarka ma bixin taasna maxaa keenaysa dumarka inayba horta dadka xataa aa wacyigelinta siinaysay ayba ku arkaan inaa qof liita tahay oo anaga female ahaan you know way isxaqiraan oo mar walba waxay aaminsan yihiin ragga sa ogtihiin so marka factorska keenaya inay dumarka ragga markii loo barbar dhigo ay dhinac walba uga hoos maraan waxaa keenaya number one ayagiinu isu kalsooneyn number two qofkii wax u sheegaysay inuusan kuu arkin sidoo kale si ay uga soo muuqdaan wacyigelinahooda iyo codadkooda loo maqlo saxaafadda maanta hadday rabto inay barnaamij ka hadasho nimanaa maskaxdooda kusoo dhacaya wax meesha ku shaqaynayna u badan yahay sidoo kale nin ragaa kusoo dhacaya sidoo kale dhakhaatiirta caafimaadka markay rabaan inay wax ka hadlaan ama wax discussion ay ka sameeyaan nin walba ninka saaxiibkiisa oo xasuusanaya soo marka taas hadhow maxay keenaysaa in femaleka la arki waayo iyagoo dhan dhakhaatiir ahaan taasa aniga dhihi karaa waxyaabaha hoosu dhigaayo sidoo kale waxyaabaha codkooda muujin kara waxaa kamid qof walba sanadkan muxuu isticmaalaa social media so social media qof walba uu meesha uu hadba ka isticmaalo uu muxuu ka muujin karaa inuu wacyigelin uu ka bixiyo si uu waxaa arkaysaa niman badan oo ka hadlaaya qaaraan xataa waxaa sometimes arkaysaa dhakhaatiir ahayd oo ka hadlaaya so marka waxyaabaha aan dhihi karo femaleka waxyaabaha reebaya waxaa kamid ah social media iyagoo isticmaalayo qof walba haddii uu kusoo bandhigo dad badan oo dhakhaatiiraa jira lakiin hadda dumarka iyagoo dhakhaatiir ah oo badan marmarka qaar meeshay ku mashquuli lahaayeen inay waxyaabaha dadka codkiisa qofka goorme la baranaya waa in adiga dadka marka hore aa isbartid waxaa laga yaabaa inay sida dadka normaliga ay wax kale ku mashquulsan tahay ama heeso iyo waxaas iska soo duubayso laakiin haddii ay wacyigelin bixiso wixii ay soo baratay ay dadka ugu faa'iideyso yinu waa la baran lahaa markaas laakiin qof dhakhtar waxaa arkaysaa dad badan aysanba ogeyn inuu dhakhtar yahay in kaleeto so that's what I want to say ma waxaad leedahay macnaha haweenkii ayagii baa kaalintoodii gabay mise fursad baan la siinin sababtoo ah qaar badan waa maclimiin qaar badan waa dhakhaatiir qaar badan waa madax oo xataa wasiirka caafimaadka ee federaalka waa gabar marka ma la oran karaaba fursaddii raggii baaba siinin oo dadkii la magacaabayay iyo dadka xayeysiimaha maxaa lahaa covid nineteen wacyigelintiisa laga soo duubaayay ugumaba darsaninba jadwalka saas ma la oran karaa maya labadaba way dhici kartaa aniga hadda jaamacada macalin ka ahay kuwo kale waa ka ahaan jiray laba jaamac saddex inaan isku dhigaa laga yaabaa saas oo ay tahay jaamacad dhan oo different departments leh aan keligay female ka joogaan so ani anaa soo dalbaday anaa soo raadiyay laakiin xataa jaamacaddaas jaamacad aniga aan dhameeyey waayo dadkii ila dhameeyey ma soo dalbanin arano waayo marka dumarka qaar waxaa waaye ayagaaba horta maxaa la naftooda aan ku kalsoonayn qaar waxay ka baqayaan dadka la hor istaagayo so qof dad qaar waxay iska jecelyihiin meel oo like isbitaal oo kale hal bukaan lay kuu soo galaya laakiin markaad dad kala duwan wax siinaysid way ka duwan tahay number one ayagiiba horta aan soo dalbanaynin waxyaabo badan qaar way ka baqayaan qaar waxay isleeyihiin ma heli kartid qaar shuruudo lagu xiraa jira oo waxaas haddaa rabtid because nin markuu nin shaqo kasoo dalbado wuxuu ku xiri karaa iska yar laakiin ase female dad waxaa jira privacy waxyaabo kale oo dana khaasa qofka inay ka rabaan si uu marka shaqadaas haddaa u baahan taha waa ku siinaya like wax isdhaafsi camal so dadka qaar marka ma geli karaan dad badan waxay shaqo ku waayaan caqabado ka imaanaya dadka ay shaqada u doonamayaan oo aan si nadiif ula dhaqmaynin oo ama waxyaabo kale ku xiraaya ama waxyaaba anshax xumaa dadka sometimes ku hadlaayo way jiraan laakiin number one ayna ayaga soo dhiiradaan waayo because dadka shaqada loo doonanayo ama wax loo qabanayo same ma wada ahan number two raggii maba aaminsanaba dumarkii oo mar walba wuxuu aaminsan yahay nin raggaa wax qaban kara so marka caqabadaha labada dhinacba i hope in labadaba way ka jiraan sida aniga aan dareemayo aragtidayda